Dabkan ayaa waxa uu qabsaday qaybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee harada qaxootiga ee Cagardheere waxaana la aaminsan yahay in dabkani uu ka kacay koronto iyo weliba dab isqabsaday taasoo kaalin shidaal ka dhalatay kadibna ay noqotay in dabka uu ku faafo qaybo badan oo ka tirsan suuqa ugu weyn ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ee harada qaxootiga ee Cagardheere ku yaalo qeybaha inta badan haatan dabkani uu saameynta ku yeeshay ayaa ah inta u dhaxayso baarlimaan iyo weliba kaalinta shidaalka ee Dumaal laakiin annaka waxaan nahay dadkii gubtay oo halkii ruusi ay gubatay oo saaka wax gacanta ugu jiro aan lahayn telefoonkaas hooshahan gacanta ku haystaa meesha kala baxay meeshaan carruurta ku tirsanaayo nafta aan ku maaraysanayo ilmaha dugsigooda iyo iskuulka iyo wax walbaba aan ku baxsanayo iyo barafadkii saakana wakaa waa arki haysaa dambas baan dhex taagnay dambas baan dhex taagnahay adeega dab-demiska ee degmada dhadhaab oo si halal haleel ah ku soo gaaray suuqa ayaa isku dayay lana tacaalay in dabkaasi hoos loo dhigo waxaana jira culeys fara badan oo dabkaasi uu lahaa kaasoo keenayay in dabdemiskaasi keliya uusan ahayn mid ku filan balse dadaalada ay dabdemiskaasu sameeyeen ayay dadku waxay sheegayaan in hoosu dhac uu ku keenay dabka inuu sii fido dowladda d r s macal degdemiska waxaan rabnay inay iyayna soo caawiyaan xilli maalkaayna iyo nafteennana ay gudataa caawish noo imaaday ilaahay mahadiis way hadda dad badan oo walaalaheena horta degdemiska imaaday yaa ku badbaaday inta la wada dhammaan lahaana inta la wada guban lahaana badbaadada waa mahad ilaahay dabka sidii la sheegayo shidaal buu ka kacaa shidaal shidaal buu ka kacay fuusta shidaal baa qaraxday marka dabkii waana wada saameeye meesha shidaalka ka kacaanan u dhaweyn suuqa xarada qaxootiga xagardheer oo ah meel inta badan soomaalida geeska afrika ku nool intooda badan ay maal gashadeen sidoo kalena ah goob xoolaha nool lagu kala bedesho hanti fara badanna taalla bakhaaradaasi ayaa waxay noqonaysaa mid haatan iyo isku bedelay dambas xaalad adagna haatan waa ay ka jirtaa magacaygu waa saare maxamed xasan waxaana dadka suuqleyda oo ilmaha ku karsada miisaska iyo dukaamada waxaa dhacay khasaaro dad baa hanti beelay dad baa gubtay dardamis male gurmud male dawladdu waxba nooma qaban maalin walba saana u baaba'naa mar walba waxaa laleeyay jidadka fura waa dardamisaa soo galaye kala fogaada saa yeela dabka marku dhacana wax la arkaayo male maxaa dawladda ku dhacay maxaa dardamiska ku dhacay maamulka maxaa ku dhacay suuqa maamulkiisa caawa wax la cayniyo male waa kuwa dukaamada saasay dhacaya dadbacaayadmada dabka waxay sitaan haysan aad baan uga xumaay inaa lilahi wa inaa ilahi raaji marka ninka nin baa dabka gacanta ka qabsaday wuu iska filgay wuu cararay dabka hal mar uu kacayba dabka hadduu kacay dad weynahan baa intaasaan yahay markii xoog buu yeeshay waa la cararay ilaa iyo xalayto maqhribkii ayay laamaha amniga iyo maamulka Garissa County waxay gaaf wareegayeen xirayeen suuqa qeybaha kala duwan ee laga soo galo si amniga loo sugo qeybaha kala duwan ee haatan soo haray dabkana looga ilaaliyay inuu ku faafin xaafadaha u dhow suuqa taasina waxay noqotay mid aad u adag oo ilaa iyo haatan qeybo qaar ka mida suuqa laga dareemayo dabka oo kasii iftiimayo arrin aad u xanuun badanaa ka dhacday arrintan ka dhacday maanta nafsadeena hanti gubad iska dhacday nafsadeena yaa qaxootiga qiinqil gasha annaga haddaan nahay shacab dadka hantida lahayn meel shacab baan lahayn markaan aragna arrinta maanta say u socoto weliga ninka qaxootigu gubanaya weliga tan oo kale maan arkin maxaad muxuu ahaa shidaalkaasaa u kacaya hantida dadka meesha ooga burburta waa dad islaan leh wax laga badbaadiye ma jirto annagoo shacab ee markaa meesha imaanay wax laga badbaadiye iska daa ee wax saa u liyaa la waaye wax saa u gal waa la waaye aniga inaan galno waa isku daar waxba waan badbaadin waayna wax ilaa hadda laga qarqaado ma jirto ilaa hadda dadkiiba si u socda dadkiisa istaaga badan
ma aha markii ugu horreysay suuqa xarada qaxootiga xagardheere ifo dhagaxley intooda badan ay gubtaan weliba ma jiraan xogan rasmi oo dowladda iyo weliba khuburada dabka u xeeldheer ay ka soo saarayaan oo sheegayso sababta dabkaasi keentay marka laga reebo goobjoogayaasha xogta ay siinayaan saxaafadda gudahe goobtaasi booqatay oo ah in kaalimo shidaal oo uu dabka qabsaday uu ka dhashay dabkaasi waxayna dowladda labadeeda qayboodba sheegeen in ay gadaal ka soo tabin doonaan khasaaraha dhabta ah iyo hantida ku gubatay suuqa xarada qaxootiga ee xagardheere maxamed farax shire v o a garisa